بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل هو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين المسلمين بينما حلهم يمه في صلاة الفجر صلاة الصبح أي كجيران من يوم الاثنين مالنت اثنينتا وأبو بكر أبو بكر يصلي لهم وتجناي يعني لم يفجأهم مكدي منه ilaa warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa rasuulka oo qad kashafa fayday unbaa kadiyey sitra xujrati caaishata caaisho qolkeeda daahiisa isagoo fayday unbaa muslimiintii degdeg ku noqotay fa nadara ilayhim waa fiiriyey xaggoodu raagay wahum sufuufun iyagoo safan fi salaati salaadda dhexdeeda ku safan uma tabasama waa dhoolla caddeeyey nabiga sal l slam yadxaku isagoo qoslaaya fanakasha abuu bakrin abuu bakar wuu soo gurtay calaa caqibayhi raajican calaa caqibayhi isagoo ciribtiisa usoo noqonayo liyasila safa si uu safka u xiriiriyo liyasila safa si uu safkii u gaaro oo rasuulkii uu hormaro wadanna wuxuu maleeyey ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam rasuulka yuriidu inuu doonayo an yakhruja ila asalaati salaadda inuu usoo baxo faqaala anasun anas waxa uu yidhi wahama almuslimuuna muslimiintii waxay ku hamiyeen ay ku dhowaadeen an yaftatinuu fii salaatihim salaadooda dhexdeeda inay markaa yacnii ku fidnoobaan yanii farxad iyo milicsi iyo waxyaabaha faraxan farxad birasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam ay ku farxayaan dartiisa fa ashaara ilayhum biyadihi gacantiisa ayuu ugu ishaaray fa ashaara ilayhim waxaa xaggooda u ishaaray biyadihi gacantiisa ugu ishaaray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka an atimuu ay atimuu dhammaystira salaatakum salaadiinna taamiyeela oo dhammaystira uma dakala alxujrata qolkii ayuu galay wa arka sitra daahiina waa laalaadiyey oo waa sii daayey ayb waxaan ku dhex jirnay baabu maradi الnabiy sal l slam wafaatihi nebiga geeridiisii jiradiisii iyo geeridii nebiga sala اllahu alayh ali wasalam uu geeriyooday xadiidkuna wuxuu ka hadlayaa jiradii rasuulka sal l slam yaa xadiidka uu ka warama tarjamadii marka baabku baabka tarjamadiisa ee xadiidku ay ismudaabaqaynayaan waxaa xadiidku marka uu tusaa nebiga sal l slam waxa farxadda geliyey ee uu ku farxayna waxay ahayd dadkii diinta oo u keenay oo safan imaam ka dambeeyo wuxuu ogaaday isaga gadaashiisna inay dadkan cibaadaysan doonaan oo shaqadii uu u yimid ee alla u soo diray inuu fuliyey ou qabtay qofkuna haddii shaqadii loo diray inuu ka soo baxo ay u caddaato wuu ku farxaa laa siyama haddana shaqo hadda ilaahay u diro shaqooyinka ugu muhiimsan oo nebiga sala allahu calayh waali wasalama muhimaddii iyo culayskii saarnaa waa gutay ouna ka soo baxay mar haddii dadkii muslimiinta ay istujinayaan iyaga dhexdooda oo salaadii midkood uu imaam u yahay inta kalena ay ku dayanayaan oo nidaamkii salaadana ay ilaalinayaan qال xdثnي محمد بن عubayd وهuوa محمد بن عubayd الطناaفiصي qال xdثnaa عيiسى بن يuنس عن cمر بن سعيiد qال أخبرnي بن أbي مuلyكة وهو cبداللaه بن عubayd اللaه بن أbي مuلyكة أن أbا cمر ذakوان mولى cاaشhaةa أbو cمر ninkii la dhihi jiray ذakوان oo cاaشha ay xoraysay kii ay xoraysay ahaa أخbarahu wuxuu u sheegay أنa cاaشhaةa kanت تquuل caaisha waxay dhihi jirtay inna min nicami illaahi calaya nicmooyinka alla uu dushayda yeelay waxaa ka mid a anna rasuula allahi sal l slam rasuulka tuwafiya waa la oofsaday fii beytii gurigeygaa lagu oofsaday nebiga ani nicmooyinka alla ii galay aniga waxaa ka mida in alla nebigiisa gurigeyga uu ku oofsaday uu ku dhintay wa fii yowmi maalinta aniga aan lahaa ee tookadeyda ahayd dhexdeydana inuu dhintay wa bayna saxrii wa naxrii inuu ku dhintay xabadkeyga iyo dhuunteyda inta u dhaxayso yacni rasuulkii oo xabadka madaxiisa yacni xabadkayga soo cusjiyey meeshaa inuu ku dhintayna nicmada alla uu ii galay ka mid tahay wa anna allaha allana jamaca riiqii wuxuu kulmiyey alla candhuufteyda iyo wa riiqihi isaga candhuuftiisa cinda mowtihi geeridiisa agteeda sababtii marka hadday sheegay sababtay labadooda yani candhuufta rasuulka iyo candhuufteeda ay u kulmeen markay kulmeen ayay sheegaysaa wa dakala calaya waxaa ii soo galay cabduraxmaan ayaa ii soo galay cabdiraxmaan ibnu abi bakar waa walaalkeed wa biyadihi siwaaku gacantiisa iyadoo ay cadayga gacantiisa uu ku hayo uu ku jiro wa biyadihi ay wa fii yadihi gacantiisa assiwaaku cadaygu uu yahay wa ana aniguna musnidatun aan ahay mid cusjisay rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulkii alle yani mid markaa yani tiirisay aan ahayo uu markaa ugu tiirsan yahay fara'aytuhu waxaan arkay yanduru ilayhi isagoo fiirinaya cabdiraxmaan xaggiisa wacaraftu waxaan gartay annahu yuxibu siwaaka cadaygu inuu jecel yahay faqultu waxaan idhi aakuduhu laka ma kuu soo qabtaa faashaara bira'sihi madaxiisii buu ku ishaaray an nacam ay nacam haa sidaa buu yidhi fatanaawaltuhu waan soo qabsaday fashtadda calayhi waa ku adkaaday korkiisa cadaygii waa ku adkaaday inuu isagii marka la baashiro ama uu yacnii samaysto oo hagaajisto wa qultu cadaygii baa nabiga ku kakanaaday sal ll slam wa qultu waxaan idhi ulayinuhu laka waa kuu jilcinayaa rasuul allah cadaygii waan kuu jilcinayaa fa ashaara bira'sihi madaxiisuu ku ishaaray an nacam haah ijilci falayantuhu waan u jilciyey faamarahu faamarahu waa marmariyey marka ilkihiisii ayuu cadaygii marmariyey iyo afkiisii ayb wa bayna yadayhi hortiisana waxaa ahayd rakwatun waal biyo ay ku jiraan ashuun iyo wax lamida ow amase culbatun yani baaf ama wax yani biyo ay ku jiraan yashuku cumara ayaa cumaru ayaa shakinaye cumarka xadiidka warinaya cumar ibnu saciid ashaku raawi marka meeshaas fiihaa maa-un rakwadaas oo ay biyo ku jiraan fajacala wuxuu gudagalay yudkhilu yadayhi labadiisa gacmood inuu gelinaayo fi lmaa'i biyaha fayamsaxu bihimaa wajhahu wejiga uu ku masaxaayo labadiisii gacmood oo ugu masaxaayo yaquulu uu dhahaya nebiga sala allahu calayhi wasalam laa ilaaha ila allah inna lilmowti geerida sakaraatin sakaraad bay leedahay geerida shiday leedahay iyo sakaraad aad baa nebiga u sakaraaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma nasaba yadahu gacantiisii ayuu taagay fajacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu dhahayo fi rafiiqi اlaclaa xataa qubid allahuma alxiqnii ilaahu ilaaleyshii fi rafiiqi اlaclaa saaxiibka sareeyo marka rafiiq alaclaana casharkii horan kusoo kasoo kusoo sheegnay bacd alculamaa waxay ku macnaynayeen allah in laga wado wa min asmaa illahi tacaala arafiiq ayaa ka mida tafsiir yani macno kalena wuxuu leeyahay dadkii wanwanaagsanaa inaan la rafiiqtamo oo ambiyadii isaga ka horreysay xaggooda markaa inuu aado ayb xataa qubida ilaa nebigii la oofsaday wamaalat yaduhu gacantiisiina markaa way iilatay oo waa leexatay oo yacni gacantiisii marka yani kor buusaa ugu aaday oo marka way soo leexatay xadiidku marka wuxuu ka hadlaya nebiga dhimashadiisa iyo iyo jiradii ku dhacday labadaba oo yacni jiradii uu kudhi uu ku dhintay uu la sakaraaday iyo wuxuu tilmaamayaa dhimashadiisii labada marka tarjamada xadiidku way ismudaabaqeynaya waxayna kutusaa xadiidku wuxuu kutusayaa rasuulku sida u sakaraaday inay aad u darnayd caaisha radiallahu canhana waata tiri mar dambe qof aan sakaraad uga nax aan uga naxaayo ma jirto tii aan nebiga ku arkay kabacdi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ayb qala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qala xadaanii sulaymaan bnu bilaal qala xadaanaa hishaam bnu curwata qaala akhbaranii abi can caaishaةa radia اllahu canha ana rasuula اlahi sal ly slama nebiga kaana wuxuu ahaa yas'alu inuu su'aalayey fii maradihi aladii maata fiihi jiradii uu ku dhintay dhexdeeda waa su-aalayo yaquulu wuxuu dhahayey ayna ana hadan berri aniga xaggeen ahaanayaa ayna ana hadan berri xaggeen ahaanayaa yuriidu yowma caaisha maalintii caaisha u jeedaa fa aadinaa lahu aswaajuhu xaasaskiisiibaa u idmeen yakuunu inuu ahaado yacnii xaysu shaaa meeshuu doono oo xaasaskiisiibaa marka u idmeeno waxay yidhahdeen gurigaad doonto iska tag oo iska joog ayb oo ha lagugu baxnaaniya marka meeshaas fakaana fii beyti caaishata caaisha gurigeeda ayuu ahaaday dhexdiisa xataa maata cindahaa ilaa agteeda uu ku dhintay qaalat caaishatu waxay tihi famaata nebigu wou dhintay fi اlyowmi aladii kaana yaduuru calaya fiihi famaata nebigu wou dhintay fi lyowmi maalinkii dhexdiisiibuu dhintay alladii maalinka oo kaana yaduuru oo wareegayo calaya korkeyga uu ku wareegayey fiihi maalinka dhexdiisa yani maalintii oo aniga tookadeeda ahayd oo tookada aniga aan lahaa ayuu nebigu dhintay fii beytii buu ku dhintay gurigeyga dhexdiisa faqabadahu اllaahu ilaahay baa oofsaday wa ina ra'sahu alxaal iyadoo ina ra'sahu madaxiisa la bayna naxrii oo u dhaxeeyo dhuuntayda iyo wa saxrii xabadkayga ama caloosha ama dhabtayda wa khaala dariiquhu riiqii candhuuftaydu waay dheeh candhuuftiisu waxay dheehday candhuuftayda waa markay cadayga u calalisay oo ay u dhiibtay marka candhuufteydii iyo tiisiibaa ilaahay kulmiyeyna qaalat waxay tihi dakhala cabdiramaan cabduraxmaan ibnu abi bakrin ayaa galay wa macahu siwaakun isagoo caday wato maciise uu caday yahay yastanu bihi uu ku cadayanayo fa nadara ilayhi rasuulu llahi sal l slama nabiga xaggiisii buu fiiriyey faqultu lahu waxaan ku idhi acdinii hada siwaaka yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanu cadaygaan isii fa acdaaniihi waa isiiyey faqadimtuhu waan calaliyey uma madaqtuhu dabadeed marka yacnii waan waan calaliyey fa acdaytuhu rasuula اllahi sala اllahu alayh waali wasalam nabigaan siiyey fastanna bihi waa ku cadayday wa huwa mustanidun ilaa sadri isagoo laabteyda cuskan xaggeeda xadiidkan marka jiradii rasuulka iyo ayuu ka hadlayaa iyo caasha fadligeeda iyo meeshii nebiga ku dhintay iyo sidau u dhintay iyo marka mawdkii iyo geeri iyo geeridii iyo iyo maradkii labadaba xadiidku cadayna qaala marka iyo cadaygu inuu fiican yahay de waqtigaas wuxuu nebiga ku dadaalayo nafta kasii socoto waa wax aada u fiican inuu yahay ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ayuba huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can ibni abi mulaykata can caaishata radia allahu canha qaalat twufiya الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam fii beytii nebiga waxaa lagu oofsaday gurigayga dhexdiisa wa fii yowmi baa la oofsaday wa bayna saxrii wa naxrii baa lagu oofsaday isagoo dhabtayda marka ku joogo dhabta iyo dhuunta inta u dhaxayso wa kaanat ixdaana midaan waxay ahayd tucawiduhu inay magangelinaysay rasuulka biducaa'in duco ay ku magangelinaysay idaa marido haddii uu jirado fadahabtu waxaan doonay ucawiduhu inaan magangeliyo ducooyin inaan ku akriyo yacnii aan ku magangelinayo isaga farafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor u qaaday ila asamaa'i naxwa asamaa'i samada xaggeeda wa qaala waxa uu yidhi fi rafiiqi alaclaa fi rafiiqi alaclaa allaha sarreeyo ilaahu ihaleeshiiska allaahuma alxiqna ilaah waxaad i haleeshiisaa fi rafiiqi alaclaa saaxiibka sarreeyo ayb wamara cabdiraxmaan ibnu abi bakrin ayaa soo maray o fii yadihi jariidatun laan isagoo haysta radbatun qoyan fa nadara ilayhi nabiyu sal l slam nebiga waa eegay waa daymooday fadanantu waxaan maleeyey ana lahu bihaa xaajatan ana lahu inuu leeyahay nebiga bihaa yacnii nadaradaa iyo yacnii fiirmadaas xaajatan dan inuu ku leeyahay fa akhadtuhaa waan qaatay ama yacnii bihaada cadayga uu haystay uu rabo yaan maleeyey faahadtuhaa waan qaatay waa qaatay cabdiraxmaan baan ka qaaday famadaqtu ra'sahaa madaxeeda ayaan calaniyey oo waa u cadaygii baan u jejebiyey wanafadtuhaa waan jafay fadafactuhaa ilayhi xaggiisa isagan u dhiibay marka fastanna bihaa waa ku cadayday ka axsani maa kaana mustannan in uu ahaa inta ugu ka axsani maa in intii uu ahaa kan ugu wanaag badan kaana uu ahaa nebiga mustanan mid cadaysanayo yani intuu cadayan jiray markii ugu fiicneed oo kale ugu cadayda uma naawalaniihaa waa ii dhiibay fasaqadat yaduhu gacantiisiibaa dhacday ow saqadat min yadihi gacantiisi saqadat way dhacday min yadihi gacantiisay ka dhacday fajamaca allaahu bayna riiqii wa riiqihi alla wuxuu kulmiyey candhuufteeda iyo candhuuftiisa fii aakhiri yowmin min addunyaa maalin maalinkii ugu dambaysay ee adduunyada nebiga uu kaga xaggeeda uu ka baxayey wa awali yowmin maalinkan ugu horreeyo min alaakhirati aakhira ah maalintii ugu dambayso adduunya uu ka baxayo adduunyo ah iyo maalintii ugu horreyso aakhira ah ayb ayb xadiidkanna marka mawdkii iyo maradkii labadaba waa sheegaya qال xdثna يحيى بن بkyر qال xdثna الlyث عن cqyل عن بن شhهاaب qال أخبرنيi أbو سلمة أن عائشة أخبرته أن أbا بكر رضي الله عنه أqبل على فرس أbو بكر فرس isagoo ku joogo ayuu soo qaabilay min maskنhi meeshii uu deganaa bالsمxi ahayd waa meesha magaceeda xatىa نزلa ilaa uu degay fadakla المسجiدa ayuu galay falam يukلم الناaسa dadka lama hadlin xataa dakala calaa caaishata ilaa caaisha usoo galay fatayamama rasuulu llahi sal l slam nebiga ayuu u qasday fatayamama rasuula allahi sal l slam nebiguu u qasday wa huwa muqashan isagoo lagu daboolay bihawbi xibaratin maro oo xibara loo nisbeey yaman iyo meelaha laga keenay fakashafa can wajhihi wejigiisa ayuu ka fayday uma akaba calayhi markaa yacnii waa ku foorarsaday oo waa ku duldhacay faqabalahu waa dhunkaday wabakaa waa ooyey ayb uma qaala waxa uu yidhi marka akabadan waa ficil oo laazim waa ficil oo laazim akaba iyada marka iyadoo hamsadii wadatay laazim tahay kaba haddii la yidhaahdana waa waxaa weeyaan waa mutacadi waa ficil marka oo qaacidada hareer maray hamsada iyadaa la raba inay tacadi keento hadda iyadii baaba lusuum keenayso biduuni hamsadiyaana tacadigii oo ku imaana oo ficilka oo mutacadi ku noqon faqabalahu waa dhunkaday wabakaa waa ooyey uma qaala waxau yidhi biabii anta wa ummii hooyaday aabbahay mid lagu furtaa tahee wallaahi baan ku dhaartay laa yajmacu allaahu ilaahay kulmin maayo calayka korkaaga ku kulmin maayo mowtatayni laba dhimasho ama almowtatu alatii kutib kutibta calayka kutibat calayka geeridii lagugu qoray korkaaga faqad mutahaa waa dhimatay tii ilaahay kuu qoray waa gaartay waa dhimatay mid labaadna dhiman maysid naam abubakar sidaasuu yidhi radia allaahu canhu xadiidka marka waxaa ku cad dhimashadii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo abubakar fadiiladiisa meyd in la dhunkan karo waxaas oo dhan buu xadiidka tusaa ayb qaala xadaanii abu salama ibnu shihaabaa dhahay qaala xadaanii abu qaala waxadaanii abu salama can ibni cabbaasin ana abaa bakrin kharaja abuu bakr waa baxay wa cumaru bnu lkhaaab cumaru bnu lkhaaabna yukallimu nnaasa isagoo dadka ula hadlaayo abuu bakar baa soo baxay cumar oo dadkii la hadlaayo oo dhahayo cid dhihi karta male nebigu waa dhintay faqaala waxau yidhi ijlis yaa cumar cumaruu fadhiiso faabaa cumaru cumar waa diiday an yejlisa inuu fadhiisto sababtoo a yacnii waxaa ka tan badatay rasuulkii geeridiisii nacam da qofka weyn geeridiisu waa waa naxdinay leedahay nacam culaysna waa leedahay ayb rasuulkii maxaad malaynay marka sala allahu calayh waali wasalam waa marka cumar marka waa yar wareeray faaqbala annaasu ilayhi dadka xaggiisay usoo jeesteen wa tarakuu cumara dadkii cumar waa ka tageen abuubakaray usoo jeesteen faqaala abu bakrin abu bakr waxau yidhi amaa bacdu intaa kadib faman kaana minkum yacbudu muxamadan qofkii idinka idinka mid ahaa oo nebi moxamed caabudi jiray faina muxamedan qad maata moxamed waa dhintay waman kaana minkum qofkii idinka idinka mid ahaa yacbud allaha alla caabudi jiray faina allaha xayun laa yamuutu alla waa mid nool aan dhimanaynin qaala allahu alla wuxuu yidhi wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul ilaa qowlihi shaakiriin laga gaadho shaakiriin wa qaala waxau yidhi wallaahi laka ana annaasa dadka waaba iyaga oo lam yaclamuu aan ogaaninba ana allaha alla anzala haadihi اlaayata aayaddan inuu soo dejiyeyba xataa talaaha abuu bakrin ilaa abuu bakr uu akhriyey fatalaqaaha minhu nnaasu dadkii abuu bakr bay kala kulmeen xaggiisa kulluhum dhammaantood famaa asmacuu ma maqlaynin basharan qof min annaasi dadka ka mida ilaa yatluuha waa akrinaaye waxay ku tusay marka abuu bakr cilmigiisa iyo sida uga cilmi badnaa saxaabada intooda kale aayaddan buu soo qaatay aayadda waxay sheegaya nebigu inay dhimasho ku bannaan tahay haddana dawaaba u jeednaaba inuu dhintay awalna ilaahay ma dhihin rasuul ma dhinta ma dhihine inay dhimasho dhimashadiisu suuragal tahay ayuu sheegay marka inuu nebigii dhintay buu bayaaniyey ta kale yacnii nebigu mubaliq buu ahaa dadka diinta soo gaarsiiye isaga axadka la caabudayo isaga maaha alla la caabudaa da farqiga makhluuq iyo khaaliq u dhexeeyu baray oo u tusay macnaha xusuusiyey oo wuxuu yidhi allah subxaana watacaala ninkii nebi maxamed caabudi jiray hadda waa kaa waa dhintay de qof dhimanaya ninka caabuda say u taallaa ayb ninka alla caabudi jirayna de ilaahay ma kaa dhimanayo weligiisna ma dhimanayo watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ayb sidaa markuu yidhi baa cumar iyo saxaabadiiba shib adegeen ba waxasinaa sababtuna waxay tahay abuu bakar markuu aayaddii akhriyey kaannamaaba aayaddu inayna weligood maqlinay la noqotay aayadda hore waa u jirtay laakiin sida abuu bakar mowqifkan oo ugu deliishaday aayadda ayaynan iyagu waa ka wareereen isaga laakiin kama wareerin walidaalika alimaam ibnu taymiya raximah ullah kitaabkiisa la yidhaha aljawaab albaahir fii zuwaari almaqaadir wuxuu leeyahay yacni markay dhacdo dahsho iyo wareer iyo yacni xaalad adag iyo imtixaan markuu yimaado dadka xataa cilmiga kuwale qaarkood yaa deliilkii iyo waaqicada iyo deliilka inay iskor saaraan waa ku adkaataa waxaana keenaya wareerka jira iyo markaas dad baa ilaahay u furaa sida abubakar oo kale iyo qisadaanu soo qaadanaya marka ayb oo markii nebigu uu dhintay cumar oo la og yahay yacni cilmigiisa iyo fadliga uu leeyahay baa intuu ku wareeray ayuu wuxuu yidhi nebiga ma dhimanin qofkii waa dhintay dhahna waa dilayahay marka abubakar baa jilibka dhulka u dhigay iska fariiso yii nebigu hadduu aayaddan buu akriyey banaankiisa oo maray waa ka qancay abubakar warkii kale iyadana dadkii diinta ka laabtay iyo kuwii zakada diiday iyo waa tii uu ku adkaystay dadkaa zakada diiday ee dagaalan ka xignaa dhahay in lala dagaalo cumar waa kii yidhi see ula dagaalamee dad laa ilaha illa llahu dhahaayo oo salaad yani sidaa yeelayo nebigu sooma dhihin waa iga dhowreen dhiigooda ilaa yani markaasu abuubakarna waxau yidhi wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati wazakaa ilaahan ku dhaartay waa la dagaalama ninkii salaad iyo zake kala qaado salaadda ayaa xaqa badanka lagu leeyahy zakaduna waa xaqulmaal marka abubakar ilaa bixaqi haadaas ayuu wuxuu ka fahmay bixaqihaa waxaa ka mida in axkaamta lalaazim la laazimo oo la iltizaamo lagu dhego oo qofka uu dusha u ritaa ka mid a hada markaa min fiqhi abi bakrin min tamaami fiqihi ayb wa cilmihi radia allahu canhu ayb marka macnahaasuu ibnu taymiya u baraarujiyaa marka ibnu taymiya se wuxuu leey dadkii ahlucilmiga ahaa iyo laftirkooda yaa qaarkood mararka sidaasoo kale ay jirto oo imtixaan weyn oo dhaco deliilka iyo waaqicadu inay isa saaraan waa ku adkaanay deliilkii ma soo dhufan ma soo dhufan karaan oo waa ku waxaa ka qarinayo waxyaabahaas yacni imtixaankaas iyo waxyaabaha jiro ayb hadda ninkii kale maxaa umalaynaya isagoo aan cilmiba lahayn maanta laakiin mushkilada jirta waxay tahay nimadan dad yaryaroo ama aan cilmiba lahayn baa laga yaabaa inay yidhaahdaan annagaa fahamnay yani waxaan markay fitan iyo jiraan dad culamo culamo waxba ma maxay fahamsan yihiin kuwaas waxaas mayagaa cul yani culamo aan waxba fahmi karin oo fitan aan fahamsanayn iyo waayay leeyihiin kuwaasi annagaa fahamsan marka ayagii haddii la weydiiyo war idinku ma culumaa tihiin maa yadruun ma nihinay ku dhahayo dayib hadday fitna jirto adiga say ku fahamtay oo ninka kaa cilmiga badanna uu ku fahmi waayeyn ninka kaa cilmiga badan see intuu ku fahmi waayey adiga cilmi yar aad u fahamtayna fitna iyo wax kalaysan kala aqoonin afka unbaa wax uun lagu celceliyo oo lagu celceliyo unbaa inbay unbaa laga dhigtay waxyaabo fara badan sida dad badanba masaa'il kale ay ugu celceliyaan afka uun ugu hayaan iyo bacdi naasna marka waxaa lagu imtixaanay iyagu yacni haddii haddii yacni wixii fidno ah iyo wixii aan fidno ahayn iyo iyagii baan kala saari karin iyagii baan a'immadii culimmadii kutubtii axaadiidta aan u laaban karin markaas waxay malaynayaan marka iyagoona marka dambe ku dhacayo iyagoo waxaan arkay kala fardinaayo wax isku midan ah ama waxaan xataa isku mid ahayn owlo owlo iyo adna iyagoo kala fardinaad arkeen shay xugunkii ugaba owleysnaa adoo hayo ayuu adiga kugu ceebeynaa uu kuleeyahay waxaan waa saas isagiibaa mid middaasi ka mid yacni shubha badan isagoo ku jiro ho hoosayso liidato ayuu ku dhex jiraa markaasuu kuleeyahay tanaa yani midaan waa xaq u ahayn ta kalee ka waadixsanna xaq maahan u kuleey waa fidno see fidno u taqaanaa markakitaab alfitan aana ku arki doonaa wax fara badan xaggaan ugu tegi doonaa culammada say waxay fidno u yaqaaneen iyo waxaynan u aqoonin iyo meeshaasaan ku arkaynaa muslim walba hadduu dagaalamo waa fidno jumhuur jumhuur salaf warkeeda maaha warkooda maaha qofka dadka qaarkood ayagoo aan islaamnimadii laga bixinin oo muslimiina iyo dagaalkooda uu bannaan yahay dafcu saa'ilkaa ka mid a qofka hadduu qof kusoo xadgudbo gurigiisa ugu soo galo ugu soo dhaafo qofkan inuu iska celiyo xaq uu leeyahay waana muslim kan ka wax iska celinaana waa muslim kan la iska celinaana waa muslim fidnana ma aha soo ma garan ibnulmundirna arrinkaa uu tilmaamaayo man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid markuu fasiraayo lagama istathnoonin lagama reebin ilaa wuxuu leeyahay ninka wax dilaayo ama wax qaabsanayo ama ninka yacni dhibaatada samaynayo maalka qaadanayo imaam inuu yahay maahan haddii amiirkii uu lacagta dhacaayo adiga uu ku garaacayo ada xadiidaa kusoo aroora wain akhada maalaka wajalada dahraka iska sabar laakiin suuradaas xadiidka ka bixiyey maahane inta kale calaa cumuumihi waayuu leeyahay kitaab alishraaf ayuu sidaa ku leeyahay waxaan marka layska camumaayo maaha madhab salafku ay ku ijmaacsanaayeen ama ay u badnaayeen maaha kitaab alfitan aan ugu tegi doonayb marka faahbaranii ibnu lmusayab ana cumara qaal maa huwa ilaa an samictu abaa bakrin ma ahan shanigu buu yidhi ilaa an samictu abaa bakrin inaan abu bakr uun ka maqlay talaha aayadda isagoo akhrinayo fa cuqirtu yani waa la fariisiyey yani ama waa la ihalaagay yani waa la waa la iga adkaaday xataa maa tuqilunii rijlaaya ilaa aan gaaray labadeyda lugood inaynan iqaadaynin qofka labadiisa lugoodaa qaada soomaa xambaare qofku markuu argagaxo ama yacni uu isku inkisaar uu ku dhacona lugihii waa waxay noqonayaan awoodbaa ka dhammaanaysa xataa ahweytu ila alardi ilaa aan dhulka markaa xaggiisa aan yani u hoobtay u dugay xiina samictuhu markaan maqlay talaha isagoo akrinaya ana nabiya sal l slam qad maat nabigu sala allahu calayh ali wasalam inuu dhintay ayb marka abubakar baa ilaahay aayaddan waafajiyey marka muqiiratu bnu shucba laftirkiisu waa yidhi sidaas oo kale cabaas bnu cabdilmualib sidoo kale waataan shala soo marnay waa aqaanaa buu yidhi reer bani cabdilmualib markay dhimanayaan wejiyadoodaan aqaanaa waa kii yidhi saddex maalin kadib inuu dhintaan u malaynaa waa kii dhahaya casharkii ugu dambeeyaan kusoo marnay ibnu xajar marka wuxuu yidhi wafi lxadiidi quwatu ja-shi abi bakrin xadiidka waxaa ku sugan buu leeyahay abubakar yacnii quwadiisa wa kahrati cilmihi cilmigiisa badnaantiisa waqad waafaqahu calaa dalika alcabaas cabaas bn cabdilmualib baa ku waafaqay kamaa dakarna wاlmugiiratu ayaa ku waafaqay kamaa rawaahu ibnu sacdin sida ibnu sacd wariyey wabnu umi maktuub kamaa fi اlmaqaazi liabi اlأswad can curwata qaala inahu kaana yatluu qowlahu tacaala inaka mayitun wainahum mayituun ayuu akrinaya wاnnaasu laa yaltafituuna ilayhi dadkana ma fiirinaynin ma aynan fiirinaynin wakaana akaru saxaabati calaa khilaafi dalika intaas marka laga reebo saxaabada badankood waa dhintay bay lahaayeen madwaa dhintayba way khilaafsanaayeenoo ma dhimanin iyay qabeen fa yuuqadu minhu waxaa laga qaadanaa buu yidhi mas'ala meesha marka ana alaqala cadadan dadka tira ahaan yar fi lijtihaadi masaa-isha ijtihaadka qad yusiibu inuu asiibo inay dhici karto dadka yar wayuqdiu lakaru dadka badanna ay gafaan falaa yatacayanu tarjiixu bilakar marka mar walba badnaan wax laguma rajaxo mar kasto mar kastuu ku yidhi waay mar walba badnaanta waxba laguma rajaxo marmar waa dhici kartaa dadka yari ay xaggooda uu jiro walaa siyama in dahara ana bacdahum qallada bacdan haddana dadkan tirada badan hadday muqalidiinta isaga badayin qaarkood qaarka kale ay iska taqliidsadeen badnaanshiyooda waxma taraysa masalo muhiima meesha masaa-isha laysku khilaafo ee ijtihaadka ku dhisan wuxuu leeyahay mar kasto dadka meeshay u badan yihiin xaqa ma aha marmar waxaa dhici karta meesha loo yaryahay inuu jiraba xaq tanaan hadda ka midan abubakar keligiis muqiirat ibnu shucb cabaas ibnu umi maktuum akaru saxaabana waxay qabeen cumar sidiisoo kale ahaayeen marka maxaa la rajaxay dadkii yaraayaa la rajaxay tiradii yaray ayb haddana wuxuu ku leeyahy maba kusii jirto dadku hadday istaqliidsadeen dadka gobol waxaa arkay marka masaa'il xasaas ah oo adiladeeda marka laysu keeno ama laga hadlo waxay ku leeyihiin maya dadka adduunka dhan saasuu u badan yahay nacam wala adduunyada dhan baa laga sameeya hebel waddan hebel waddan hebel waddan hebel waddan hebel waxas laga sameeya ee adduunyadan dadka sameynaa caamo waaye nacam dowlado iyo shacab caamo ah ka hadleen nacam oo ayagu inaa wajadnaa aaba'ana waa arki jirnay waxaanoo la sameynaya kaas ictibaar ma leh laakiin culammada ahlu ijtihaadka ah yaa in la fiiriyaa ay tahay warkooda iyadoo ahlu ijtihaad ay yihiin baa dhici karta kuwa yare inay xaq ku taagnaadaan mar walba maahan badnaantu inay mar walba xoog badan tahay warkaan macnihiisuna maa badnaan sideeda wax laguma rajixi kara ma aha mararka qaar waa lagu rajixi karaa laakiin mar kastuu ku diida inaad iska dhigato qال xdثnي cبdالله بن أbي شhيبة wهو أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا يحيى بن سعيد عن سفyان عن موسى بن أbي عائشة عن عبayd الله بن عبد الله بن cتبة عن عائشhة وبن عbاس أن أbا بكri رضي الله عnه أbو bكر qبل النبي sl اه sلم nbigu dhunkaday bacdma maata markuu nbiga dhintay kabacdi qال xdثnا عlي qال xdثnا يحyى وزاد qaalat caaishatu ayb marka wazaada wuxuu leeyahay wamuraaduhu ana caliya waafaqa cabdullahi bn abi shayba ujeedku waxay tahay cali bn lmadini abu bakr bn abi shayba waafaqay waana ziyaadiyey weliba qisadaanu soo ziyaadiyey abdla cali bn lmadini adaba ziyaadada cali baa iskale cali iyo xadiidka hore cabdullahi bn abi shayba iyo cali bn اmadini waa iswaafaqeen xadiidka soo saaridiisa cali bn اmadinina qisadaa soo socota ayuu ziyaadiyey ayb wasaada wuxuu ku daray qaalat caaishatu caaisha waxay tihi ladadnaahu nebiga daaweeye waxay soo qaseen ayay qowlalada ama daanka ayay ka geliyeenoo ugu shubeen marka si ay markaa ugu qasbaan oo daawadii u u qaato oo u cabo ladadnaahu yani waa ku qulaaminay oo kale qulaamiska iyo habidda iyo oo kale qofku markuuna wixii rabin in marka yani inta wax lagu soo qaado qaado ama wax lamida afka saa loogu loogu geliyo lagu shushubo fajacala yushiiru ilayna wuxuu gudagalay inuu noo ishaarayo anlaa taluduunii war haygu qulaaminina waxaan haygu shubinina faqulnaa waxaanu niri karaahiyat lmariidi lidawaa haadaa kani karaahiyat lmariidi qofkii jirnaa naciddiisii oo kale waa lidawaa'i daawada uu nacayo nin jiranta daawo waa nacaa tii oo kale waaye iska wada hadda amar kale maaha falamaa afaaqa markuu soo meyrsaday qaala waxau yidhi alam anhakum miyaanan idinka reebin an taluduunii inaad wax igu habtaan ama igu qulaamisaan qulnaa waxaan nidhi karaahiyat lmariidi lidawaa hada karaahiyat lmariidi lidawa faqaala waxau yidhi laa yabqa axadun axad younan baaqi noqonin fi lbeyti guriga dhexdiisa ilaa ludda isagana waxbaa lagu qulaaminayaqisaas ahaan ama yanqof guriga meeshan ku jira ma jiro ilaa ludda isagana waa lagu qulaaminaya wa ana anduru anuu fiirinaya ila alcabaas cabaas maahani fainahu lam yashhadkum idin lama joogin marka waxaan igu samaynayseen isaga idin lama joogin ayb rawahu bn abi zinaan can hishaam can abihi can caaishata can اnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam ayb qiila waxaa la yidhi buu yihi fiihi mashruuciyat اlqisaas xadiidka waxaa laga qaadanaa qisaasku inuu mashruuc yahay fii jamiici maa yusaabu bihi اlinsaanu camdan wax allaale wixii qofka kas loogu sameeya qisaas wa fiihi nadarun lianna aljamiica lam yatacaadaw dalika kulligood ma samaynin wainamaa fucila bihim dalika cuquubata lahum litarkihim imtihaala nahyihi can dalik ee sidaa waxaa loogu sameeyey ciqaab lagu ciqaabaayo warkiisa inaynan yeelin nebiga sal l slam amaa man baasharahu laakiin ninkii isaga ugu shubay waa la gartay isaga in la qisaaso kuwa kale laakiin maxaa loo qisaasa iyaga leanna qisaastu waxay ku dhacdaa mubaashirka mubaashirka bisay ku dhacdaa marka ibnu xajar wuxuu le kan ku qulaamiyey waaba la gartay laakiin kuwa kale maxaa loogu sameeyey qisaas inaynan ahaynaa kuwa cad marka maxay tahay marka cuquubo waa marka وأmا man lam yubaashirhu falkwnihim tarakuu nahyahum ama nahaahum canhu camaa nahaahum huwa canhu wayustafaadu minhu waxaa laga qaadanayaa buu yuri meeshaan marka ana التأwiil الbaciida laa yucdaru bihi saaxibuhu ta'wiilku waxyaabaha qofka loogu cudur daaruu ka mid yahay ta'wiilka laakiin baciidka ah oo aan cilmiga asal weyn ku lahayn inaan qofka loogu cudur daarin tawiilow tawiil ma tahay maaha in loogu cudur daarayo ayb meel kalena waan ugu tegi doonaa kitaabu istitaabati اlmurtadiin wuxuu dhihi doonaa shuruuda ta'wiilka muctabarkaa buu sheegi doonaa ta'wiilka oo wax kasoo qaad kale shuruuddiisa u meeshaas ku sheegi doonaa halkaana marka wuxuu leeyahay ta'wiilka baciidkaa laa yucdaru bihi saaxibuhu midka muctabarkaana waa noo soo wadaa shuruuddiisa waa in cilmigana raad uu ku leeyahay luqada carabigana asal uu ku leeyahay maxalushaa hadalkan marka aawa wejhu dalaalihiisu muxuu yahayna iyada markii nebiga uu yidhi war iga joojiya waxaan maxay isdhaheen marka waa nin jiran oo daawo qof jiran oo daawo nacaayoo kale waaye u daneeyo ku shuba siiya hadalkaas marka ta'wiilkoodaas nebigu uma qabanin sal l slam bal waa ku ciqaabayba ta'wiilkoodana uma uunan fiirinin nebiga sal l slam raawadu fiihi nadarun ayضa lianna aladii waqaca min mucaaradati اnahyi ayb liana aladii waqaca fii mucaaradati اnahyi qaala bnu اlcarabi araada an laa ya'tuu yowma اlqiyaamati calayhim xaquhu nebigu saa wuxuu u yeelay dadkan inaynan qiyaamo imaanin iyadoo nebigu uu xaq ku leeyahay fayaqacuu fii khaطbin cadiim marka arrin culus ay galaan marka adag uma weyn watucuqibu biannahu kaana yumkinu lcaf inuu cafiyaa suuragal ahayd لأنه kاna laa يnتقم لنفسhi نفسadiisa uma aari jirin والذي يdهر أنه أراada بذلكa تأديiبahu waxaase muuqanaysuu leeyahay nebigu wuxuu ka waday arinkaa inuu edbiyo لأnlaa yacuudu mar dambe saynan ugu laabanin waxaas fakana ذلika تأديiبا laa قisaaصا وala انتiقاaما aarsina ma ahayn qisaasna ma ahayn edbin unbay ahayd iyo tarbiyeyn qال xdثnي cبدالله بن محمد وهو الجuعفiي qال أخبرnا أزهر qال أخبرنا بن cwn عن إبراهيم عن الأسود qاaل ذukira cinda cاaشhaةa caaشha agteeda waxaa lagu sheegay أن النبya slى الlه عليه لي وsلم nebiga أwصىa إilىa caliyin cali inuu u dardaarmay faqاalat waxa ay tihi man qاalahu yaa yidhi warkaas laqad ra'ytu النبya sl ل sلم nebigaan arkaaye وإنii وlxaal inii anigana lamusnidathu aan ahay midii usjinayso tu cusjinaysa aan ahay ilىa sadrii laabteeda intay ka yaan isaga cusjiyey fadacaa bidasti baaf ayuu u yeertay fankhanaa ayb waa jilcay markaa fankhanaa waa godmay wuu jilcay inhanaa wankasar famaata waa dhintay marka nebiga yani qofku markuu dhimanaayo waa jilca markaasu yani waa dhintay ayb inkhinaadka asalkiisa marka sibraarka la furo iyo waxyaabahaas hadda laakiin inkhanata waxaa laga wadaa ay inkasara wanhanaa nebigu waa soo gotay waana soo jilcay ayb famaa hacartu m famaata waa dhintay famaa shacartu maba dareeminba aniga fa kayfa awsaa ilaa caliyin see cali ugu dardaarmay marka anaaba joogay oo nebiga dhimashadiisa ugu dambeysay ogaaye goormuu nebiga u dardaarmay marka cali qaala markaa dardaarankaa wax shiicadu aaminsanaayeen waayo nebigu cali buu ka dardaarmayo waxa uu yidhi halla gadaashay adaa madax ah iyo bal qur-aankaa sheegay leeyihiin qaarkood suurat ulwilaaya qur-aanka waa ku jiri jirtay abubakar iyo cumar iyo asxaabtaa ka saareenay leeyihiin qabaxahum ullahu walacanahu ayb qاaلa xadaثna أbu نعaym qاaلa xadaثna mالك بن mغwl عan طلxةa qaal sألtu cbdاللahi بن أbي أwفى radي الlه canهma أwصى النaبiy sl اه sلم nebigu ma dardaarmay faqaala laa buu ihi maya faqultu waxaan idhi kayfa kutiba calى الnaasi dadka see loogu farad yeelay alwasiyaةu dardaaran ow umiruu biha ama loo faray haddii nebigu ounan dardaarmin dadka see dardaaran waajib loogaga dhigo loo amro ama loo faray qaala waxau yidhi awsaa bikitaabi اllaahi kitaabka allou dardaarmay yani nebiga waa dardaarmay muxuu dardaarmay laakiin kitaabka alle in la qabsado ee dardaarankan hadda la weydiinaayo saxaabiga la su-aalayo waxaa weeyaan dardaaran khaas ah yani cali inuu madax noqonayo ma u dardaarmay maya kaasuu le laakiin sida kale ummadda ma u dardaarmayo wax ma uga tegay haa kitaabkii ilaahay buu uga tegay kitaabkii alle ayuu uga tegey qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qala xadaana qutaybatu qaala xadaana abulaxwas ayb can abi isxaaqa can camr bn اlxaariث qaala maa taraka rasuulu اlahi sal l slama nebigu kama tegin diinaara walaa dirhaman dinaar iyo dirham toona walaa cabdan walaa amatan addoon iyo addoon kama tegin ilaa baqlatahu اlbaydaa laakin taraka wuxuu ka tegey baqlatahu اlbaydaa baqashiisii caddayd allatii kaana yarkabuhaa uu fuuli jiray wa silaaxahu iyo hubkiisa iyo wa ardan dhul jacalahaa libni sabiili musaafirka u yeelay sadaqatan sadaqa ugu yeelay darteed iyo dhul dadka musaafiriintaa in laglaga wax laga siiyo oo ugu talagalay ugu waqfay qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaadun can haabitin can anasin qaal lama haqula nabiyu sal l slam nebigu markuu cuslaaday jacala yatagashaahu wuxuu guda galay inuu daboolayo ayb lamaa haqula nabiyu sal l slama jacala wuxuu gudagalay yatagashaahu inuu say isdaboolayo mara faqaalat faatimatu calayhi asalaam waxay tihi waa karba abaah alla aabbahay murugtiisa faqaala laha wuxuu ku yidhi laysa calaa abiiki aabbaha korkiisa ma ahaanin karbun wax muruga bacda alyowm maanta ka bacdi ayb macnaheedana waxay tahay khaaabi wuxuu yidhi qaala alkhaaabiyu zacama bacdu man laa yucaddu fii ahli اlcilmi dad aan ahlucilmi lagu tirinin ayaa waxay yidhahdeen ana almuraadu biqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam laa karba calaa abika bacda alyowm ana karbahu kaana shafaqatan calaa ummatihi murugtiisu waxay ahayd naxariis ummaddiisa u naxariisanayo limaa calima min wuquuci اlfitani wاlikhtilaaf fitankii iyo ikhtilaafka wuxuu ka og yahay wahada laysa bishayin liannahu kaana yalzamu an tanqaطica shafaqatahu calaa ummatihi bimowtihi waxaa ka dhalanaya marka naxariista inay go-ayso markuu dhinto kadib sidaana ma aha walwaaqicu annaha baaqiyatun ilaa yowmi اlqiyaama naxariista nebigu baaqi bay ahaane ummaddiisa uu naxariisanayo ilaa qiyaamaha liannahu mabcuuثun ilaa man jaءa bacdahu ilaa dadka dambe hadda anagaba isaga naloo soo diray soomaa nebi noo ah nebigana ummaddiisao dhan waa u naxariistaa dadka gadaal ka imaanaya xataa naxariis buu u qabaa wa kaana fima yusiibu jasaduhu min alaalaami kalbashar liyatadaacafa lahu اlأjr ayb weliba waxaa ku tusada acmaasha waa loo bandhigaa nebiga ummadda ay samaynaysa qabrigiisaa loogu bandhigaa de marka naxariis iyo buu u qabayaa iyo farxad qofkii fiican qofka kalena naxariis buu waa u qabaya naxariista ma kala go-eysa falamaa maata markuu dhintay qaalad waxay tihi yaa abataah aabbo alla aabbahayo ajaaba rabban rabbi buu ajiibay dacaahu u yeehay rabbi u yeehay ayuu ajiibay ayb yaa abataah man axad jannatu lfirdowsi jannatu lfirdows ma'waahu ay tahay yaa abataah alla aabbahayo ilaa jibriila nancaah nancaahu khabargeeridiisaan sheegaynaa ilaa jibriila intikaa yaanayaan u sheegaynaa hadalkan marka ma lagu tirinin laguma tirinin niyaaxa maxaa yeelay qaybna nebigoo joogayba tiri kamana celinin qaybtan dambana waxaa weeyaan rasuulka waxaana ay ka sheegtay oo dhan waa ahaa oo hadda waxay ku mubaalaqoonaysa ama ay ku xeeldheeraanaysa ma aha mana qaylinaynin dabcan niyaaxaduna marka qaylo iyo wax sidaa socda iyo ooyin falamaa dufina markii la duugay qaalat faatimatu calayhi asalaam waxay tihi yaa anasu anaso ataabat anfusukum nafihiina ma u diib noqotay oo ma u wanaagsanaatay an taxfuu calaa rasuuli illahi sal l slama nebiga korkiisa inaad ku hoogeysaan aturaaba ciid naftiinna ma idin siisay rasuulka inaad ciid ku rogtaan yani rasuulkii in yani waa waa mowqif aada uu lagu cibro qaada kara haddii rasuulka lagu rogay marka ciiddaas ciidda korkeeda lagu rogay maxaad malaynay qof dadka o dhan marka waxay maraayaan maydka in loo xanuunsan karo waxyaabahaas dhan jirada loogaga xanuunsan karo ayaa laga qaadanaya ayb wuxuu leeyahay meeshaan dambe marka wqad qaala abu saciid fima akhrajahu اlbazaar bisanadi jayid wma nafadnaa wmaa nafadnaa aydiinaa min dafnihi xataa ankarnaa quluubanaa ma aanan ka jafin caradii aan ku duugnay gacmaheenna ilaa aan quluubteenna inkirnay ayb lafdii marka maacaddaa waaraynaa rasuul اllahi sal l slama fi turaab faankarnaa quluubanaa lafdiisaas waa isku dhow yihiin anas riwaayo kale isaga wuxuu le yuriidu anahum wajaduuha tagayarat camaa cahiduuhu fii xayaatihi min alulfati waالsafaa'i wاriqati lifuqdaani maa kaana yumiduhum bihi min atacliimi wاta'diib ayb baabu aakhiri ma takalama bihi اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama wuxuu nebigu uu ku hadlay wuxuu ugu dembeeyey cadayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa bishr bnu muxamed qaala xadaanaa cabdullaahi qاl yunس qاl الزhriy أخbarnii سacيid بن المسyب fي رiجاal min أhli الcilm yعni maca rijaal min أhli الcilm أna caaشhaةa qaalat kana النabiyu sal اه slm nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo huwa صaxiixu isagoo caafimaad qabo inahu lam yuqbad nabiyu nebi lama oofsado xataa yaraa maqcadahu min الjanة ilaa uu ka arko meeshii uu jannada ka fadhiisan lahaa uma yukhayaru dabadeed waa la khiyaar geliyaa falamaa nazla bihi markii uu ku soo degay wara'suhu calaa fakidii madaxiisuna bowdadeedu uu yahay wushiya calayhi waa la miir dabooday uma afaaqa waa soo miirsaday fa ashkhasa basarahu araggiisiibuu kor u qaaday ilaa saqfi lbeyti beytka guriga saqafkiisa xaggiisa uma qaala waxa uu yidhi allaahuma rafiiqa alaclaa faqultu idan laa yakhtaarunaa waxaan idhi haddabana dooran maayo nebiga annagu waa wixii uu sheegi jiray waayo waa la dooransiiye annagana nama dooranayo وcaraftu waxaan gartay anahu اlxadiiثu اladii inuu yahay xadiidkii kaana yuxadiثunaa uu noo sheegi jiray wahuwa صaxiixun isagoo caafimaad qabo qaalat waxay tihi fakanat aakhira kelimatin takalama biha waxay ahayd kelmadtii ugu dambaysay uu ku hadlo uu ku hadlay allaahuma rafiiqa اlأclىa xadiidkana waa la soo maray haddana de wixii ugu dambeeye uu ku hadlo waa kaas baabu wafaati الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama nebiga geeridiisii caddaynteediibuu u baab yahay qala xadaanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa shaybaan huwa bn cabdiraxmaan annaxwiyu can yaxya can abi salma can caaishaةa wabni cabaasin radi allahu canhum ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalama labita bimakkata cashra siniin nebiga maka ayuu toban sana ku nagaaday yunzalu calayhi اlqur'aan qur-aanka lagu soo dejinayo wabilmadiinatina cashran madiinana toban maka saddexiyo tobanuu joogay kasrigaa laga tegey qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala xadaanaa leytu can cuqayli can ibni shihaab can curwata can caaishata radi allahu canha ana rasuula اlah sal l slama tuufiya waa la oofsaday nebiga wa huwa bnu alaain wa sitiin isagoo lixdan iyo saddex jir ah ah qaala bnu shihaab waakbaranii saciid bnu musayab milahu nabiga marka saddexiyo lixdan jiruu ku dhintay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaan can اlacmash can ibraahima can اlaswad can caaishaةa radia allahu canha qaalat tuufiya الnabiyu sal l slam nebiga waa la oofsaday wa dircuhu iyadoo dircigiisa camburbireedkiisa marhuunatun ay tahay mid la rahan dhigay cinda mid rahan u taallo cinda yahuudiyin yahuudi agtiisa bialaaثiina lagu rahan dhigay soddon soddon suus oo shaceer baabu bacثi الnabiyi salى اllahu alayh ali waslama diriddii nebigu uu diray usaamata bna zaydin radia allahu canhuma fii maradihi jiradiisii aladii twufiya fiihi lagu oofsaday isagoo marka jiran ayuu usaama ciidan buu diray shaam uu madax uga dhigay قال xdثna أbو cاaصم الضحاaك بن مkلد عن الفضyل بن سليمان qال xdثna موسى بن cقبة عن سالم عن أbيه أنه qاaل اsتacmل النبي صلى اه علي وسلم أساaمةa نبgu usaamة ayuu caamil ka dhigay oo أميir uu ka dhigay faqaaluu فيihi waxay ka yidhaahdeen usaamo شhأnigiisa faqaaluu فيihi yani شhأniga madaxtinimada usaama iyay wax ka dhaheen faqaaluu fiihi shay-an yani waa dureen faqaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yihi qad balaganii waxay soo gaartay annakum qultum fii usaamata usaama shanigiisa inaad wax ka tiraahdeen wainahu xabu nnaasi ilaya wainahu isaguna xabu nnaasi dadka loogu jacayl badan yahay weyaan ilaya ani xaggeyga yani min axabi nnaasi ilaya ayay ka dhigan tahay qala xadaanaa ismaaciilu qala xadaanii maliku can cabdillahi bni diinaar can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slama bacaa bacan ayuu diray ciidan waamara calayhim usaamata bna zayd ayuu madax uga dhigay fadacana annaasu dadkii waxay dureen fii imaaratihi madaxtinimadiisii faqaama rasuulu lahi sal slm nebigaa kacay faqaala waxau yidhi in tadcunuu fii imaaratihi madaxtinimadiisa haddaad durtaan faqad kuntum waxaad ahaydeen tadcunuuna fii imaarati abiihi aabbihiis madaxtinimadiisiina waad durayseen zayd ah min qablu hadda ka hor weymullaahi dhaar alle eh in kaana inhu shaniya kaana wuxuu ahaa aabbihiis la khaliiqan lilimaarati madaxtinimada mid u habboon wainhu shaniya kaana wuxuu ahaa la min axabi innaasi ilaya dadka loogu jacayl badan yahay agteyda ayuu kuwa ayuu ku jiraa waina haadaa kanna la min axabi innaasi ilaya bacdahu dad kuwa loogu jacayl badan yahay agteyda iyou ka mid ya ahaaday bacdahu isaga aabihii gadaashiis waxaan kusoo marnay kitaab almanaaqib zayd iyo manaaqibtiisa iyo usaamo iyo xadiidkan ayb wuxuu leeyahay marka usaama dadkii raacay wa kaana miman intadaba maca usaama kibaaru lmuhaajiriina walansaar minhum abu bakrin wacumara wacumaru wa abu cubaydata wasacdun wasaciidun waqataadatu bnu nucmaan wasalamatu bnu aslam ayb raggaasoo dhan baa ciidankiisa ka mid ahaa abu bakar iyo cumar baa ku jireen isagaa marka hogaaminayay fatakallama fii dalika qowmun minhum cayaashu bnu abi rabiicata almaqsuumi ayaa ka hadleen faradda caleyhi cumarbaa cumaraa radiyey marka waakbara nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiguu u sheegay fakhadaba bimaa dukir xadiidka lagu sheegay buu nebigu markaa ku qudbeeyey abu bakarna waa sii socodsiiyey ciidankan inuu soo celiyo waa diiday wqad ankara ibnu taymiyata fii kitaabi raddi ala bni muahar aradd cala bni muahar waa kitaabkan minhaaju sunnaha oo ninka shiiciga ibnu muahar alxilli radinta uu radinayo kitaabkaa dhexdiisa wuxuu ku inkiray buu yidhi an yakuuna abu bakrin wacumaru kaana fii bacdi usaama jeyshka usaama inay ka mid ahaayeen waa diiday wamustanadu maa dakarahu wuxuu cuskadayna waxa uu sheegayna wuxuu cuskan yahay ma akhrajahu alwaaqidiyu biasaniidihi fi lmaqaazi wadakarahu bnu sacdin awaakhira tarjamati nabawiyati bigayri isnaad wadakarahu bnu isxaaq fi siirati almashhuurati walafduhu bada'a birasuuli lahi sal l slam wajachu yowma alarbicaa ayuu bilowday maalintii qamiistuu soo beriistay usaamo ciidankii usaamo ayuu markaa cimaaradiisiibuu guntay faqaala uqzu fii sabiili اllahi wasir ilaa mawdici maqtali abiika aabbaha meeshii lagu dilay aad aggeeda faqad wallaytuka hada اljeysh ciidankaanaan kuu dhiibay fadakara alqisaةa wafiiha lam yabqa axadu min almuhaajiriina alawaliina ila ntudiba fii tilka alghaswati qof muhaajiriin ka mida ma jirin hore ilaa waa loogu yeeray qaswadaas minhum abu bakrin wacumar walamaa jahazahu abu bakrin bacda an istuklifa sa'lahu abu bakrin an ya'dana licumara biاliqaamati faadina marka yani abubakar markii de la khaliifay wuxuu doonay wuxuu yidhi marka cumar inuu inuu u idmo cumar inuu joogo oo asaga uu la joogo abubakar faadina waa u idmay dakara dalika kullahu waxaa sheegay ibn اljawzi fi lmuntadam jaaziman bihi sad ibn اljawzi ay waxyaabahaas marka maynan raacin marka qال الإmام الbخاري رaحimh الله bab qال xdثna أsbg qال أخبرnي بن wهb qال أخبرnي cمر بن الxاrث عن بن أbي xabيb عن أbي الkhayر can الsunaabixiyi anahu qaala lahu mataa haajarta goormaad soo hijrootay sunaabixigan marka cabdiraxmaan ibni cusaylaa leedahay sunaabixadu marka ninkan waa mid sunaabix ibn اlacصar waa mid kale abu cabdillaahi الsunaabixi iyo asunaabixi oo iyagu isku mid meelse maa khilaaf ka taagan yahay marka mid kale laakiin isagu taabicnimadiisa war kama taagna abu cabdillaahi الsunaabixi laakiin isaga yacni inuu saxaabi yahay inuunan ahay war baa la gelgeliyaa waxaa wax ka qoray alimaam albulqini shaykhu اlxaafid ibn xajar kitaab leera aariiqat lwaadixatu fi tamyiizi sunaabixa aariiqat اlwaadixatu fi tamyiizi الsunaabixa sunaabixadanuu kala saaraa marka kitaab weyn waxoogaa ka alifay waa madbuuc kitaabkiisa inkastoo isaga qowlkoo doortay laga yaabo jumhuurku aynan u badnayn anahu qaala waxau yihi mataa haajarta goormaad hijrootay qaala waxau yihi kharajnaa min alyaman yaman ayaan ka soo baxnay muhaajiriina anagoo hijroonayno faqadimna aljuxfata ayaan soo galnay faaqbala raakibu juxfa markaan nimid faaqbala raakibun mid fuushanay ayaa soo qaabilay faqultu lahu waxaan ku yidhi alkhabara yani acdini alkhabara waraysiiyo faqaala waxau yihi dafanna anabiya sal l slam nabigaan duugnay mundu khamsin shan maalmood ka hor ayaan rasuulkii duugnay sal l slam qultu waxaan idhi hal samicta fii leylati اlqadri shay-an waxma ka maqashay leylat اlqadriga qaala nacam ahbaranii bilaalu muadinu nabiy sal l slam anahu fi sabci inay ku dhex jirto toddobada fi lcashri alawaakhir tobanka dambe dhexdeeda ah meeshaan marka waxaa kaaga cad sunaabixigan inuu taabici yahay oo uunan ahayn saxaabi lana nebiga isagoo usoo socdaa loo sheegay inuu dhintay baabun ay hada kani baabun baab weyaan kam gaza nabiyu sal l slam nabiga meequu duulay nafsad ahaantiisa qaala xadaana cabdاllahi bnu raja qaala xadaana israa'iil can abi isxaaq qaala sa'altu zayd bna arqam radia allahu canhu kam gazowta maca rasuuli illahi sal l slam imisaad duushay nebiga maciisa qaala waxau yihi sabca casharata toddobiyo toban qultu kam gaza nabiyu sal l slam nebigu meequu duulay qaala tisca casharata sagaaliyo toban qala xadaana cabdالlahi bn raja qala xadaana israa'iil can abi isxaaqa qala xadaana albaraءu radia allahu canhu qaala gazowtu maca الnabiy sal l slam hamsa casharata nebiga waxaa la duulay شhan iyo toban duulaan ayb aakhiru kitaab اlmagaazi marka siiradii nebigoo dhan waa kaasa mrde wuu ka soo bilaabay wuxuu kasoo bilaabay meeshii hijrada iyo kasoo bilaabay bicadii iyo axwaashii quraysh iyo bicadii nebiga ghazawaadkii ilaa dhimashadiisoo keenay marka kitaabkan alimaam albukhaari kitaabkiisu waa xuqa lahu an yusamaa biljaamic jaamic in lagu magacaabo waa u qalmaa maxaa yeele hadda intan waa kitaab intan hadda waa kitaab haddii gaar waa loo alifi karay sooma magaazidii marka gaar siiradii marka hadda waa ka baxnay marka kitaabka siira waa ku taallaa caqiida waa ku taallaa tafsiir waa ku yaallaa waxaa ku yaallo yani fiqi waa ku yaallaa mase salaadii dahaaradii nikaax wax walbo aadaab waa ku yaallaa waa jaamic marka kitaab jaamic kitaab almagaazi marka waxuu ku xijinaa kitaabu tafsiir faatixaduu ka bilaabaa marka ilaa waxuu geyna meelaha suurat nnaas marka hadda aayad aayad tafsiirka uma uma fasiraaye wuxuu xadiid tafsiir u noqon kara aayaddan iyo ku sheegay ayuu tilmaami doonaa billahi towfiiq sala allah wsala ala nabina maxamed